dowladda jabuuti ayaa wakhtigaasi xoogga saartay in si deg dega loo hirgeliyo qayb ka kooban daayactirka maraakiibta hadday yihiin maraakiibta rayidka iyo kuwa milaterigaaba madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa markii la dhaqaajinayay mashruucaasi ku booriyey dhallintii loo soo tababarayay howlahan inay ka faa'iidaystaan aqoonta iyo cilmiga shirkadda daman group ee laga leeyahay dalka netherland ee ku takhasustay daayactirka maraakiibta isagoo madaxweynuhu tilmaamay kharashka xoogga badan ee ku baxaya mashruucan oo ay dhammaantii maalgelinayso dowladda jabuuti shaqadani la qabanayo meesha laga soo bilaabayaba inay tagaan ayagu ayaa loo baahan yahay inay tagaan ku tababartaan eegaan waxa soo socda gartaan waxa laga sugayo gartaan horumarkiisana iyo lexjecladiisana in ay ku soo bartaan waddanka lagu soo samaynayo bahladaas ee makiinadahan loo baahan yahay ee maraakiibta lagu dayac tirayo waxa aan uga jeeda aan u kaxaynahay waxa weeye in aan buuxsanno si aan horumarka u waajihi karno raggaa reer daaman wax alla waxa mo remorkeer aan leenahay oo dhan ayaga ayaa sameey haddii dee aan cilaaqaadkeenu sii socday oo halkaa uu soo gaadhay waxay ka dhigan tahay in aan raalli ka nahay yani waxqabadkooga iyo adeegooga iyo aqoontoodaba inaan ka faa'iidaysano oo mashruucaasi maanta aan ugu yeedhanay inay nala qabtaan laba boqol oo malyan oo dollar weeyaan lacag lacag ciyaara maaha lacag badan wey laakiin faa'iidadeeda ka badan waxa uu keeni doonaana waxa weeyaan aqoonta ka soko waxa weeyaan in la barto waddankeena maraakiibta ama ha noqdo madani ha noqdo ama caskari ha noqdee halkan baa kol haddii lagu sheego in lagu samaynayo oo kartideedii iyo aqoonteedii iyo qalabkeygiiba ay jiraan in magaaladani ama dalkani xagu ahaa aanan la odhanayn oo
haddaba dalka jabuuti ayaa mashruucaasi ku hirgeliyey wakhti ka yar saddex sanno gudahood iyadoo qaybtaasi daayactirka maraakiibtu ay ka kooban tahay markab ballaadhan oo ah warshad dhan oo dhex socota badda markabkan cusub oo ah nooca qaabilsan farsamada daayactirka maraakiibta ayaa ka kooban dharar ku siman laba boqol iyo toddobiyo toban mitir iyo ballaadh dhan afar iyo afartan mitir iyadoo awooddiisa qaabilaadda daayactirka maraakiibtu ay ku qiyaasan tahay konton kun oo tan markabkan wuxuu qayb lafdhabare ka yahay mashruuc dhan oo hadda dhammaystir ku dhow oo la xidhiidha hirgelinta dikad khaas u ah daayactirka maraakiibta oo howlaheedu ay ka socdaan jiidda waqooyi ee marsadii hore taariikhige dikadii qadiimigae magaalada jabuuti sidoo kale markabkan ayuu daayactirkiisu ku salaysan yahay labada dhinac ee kale ah inuu ugu tago badweynta markabka u baahan daayactirka kadibna uu halkaasi ugu dhammaystiro xalinta wixii cillad farsamee lasoo dersay markabka iyo inuu soo jiito markabka si loogu daayactiro kaalinta loogu talagalay inay kusoo xidhaan maraakiibta u baahan daayactirka madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele ayaa tilmaamay muhiimadda gaarkay uu leeyahay markabkan cusub ee sida khaaska u qaabilsan farsamada lagu daayactiro maraakiibta mashruuc annagu aan u baahnayn meeshii uu poorba jiraba waa inuu hareerihiisaan laga waayin kani oo kale waxa weeyaan dayactirka waxa weeyaan hagaajista waxa weeyaan dibudhiska intaas oo dhan wixii badduna waa cilmi gooni ah waxa weeyaan khibrad gooni ah waxaan isleenahay waan waad dhadhaweyseen haddii toole in boorka jabuuti uu noqdo lagama maarmaan kow iyo laba iyo saddexba marka aad baan maalgelin weyn ugu samaynay waxaanan jecelnahay in aan dadka wixii baahi ay hayso ee maraakiib la tacaalaya inay halkani keenaan oo loogu hagaajiyo loogu dayactiro horumarna laga beego oo dhaqaaluhuna wuxuu ku fiicnaanayaa marka waxaaga aada hagaajisan karayso hirgelinta mashruucan waxaa kaloo qayb ka ah in loo soo tababaray howlahan in ka badan laba boqol oo dhallinta reer jabuutiya oo ah shaqaalaha wejiga koowaad ee mashruucan guddoomiyaha maamulka marsooyinka jabuuti iyo aagaga suuqyada xorta dekedaha abubakar cumar xadi ayaa xusay isbeddelka weyne howlahan daayactirka maraakiibtu ay kusoo kordhin doonaan horumarka marsooyinka iyo dekedaha jabuuti ilaahay baa maad ka dhigay fursad inuu ay aan hirgelin karno mashruucan oo kale waa mashruuca qula oo ka jira dayactirka maraakiibta maxay badda cas iyo geeska africa waxay noogu dhow mombaaso labaatan kun oo tan wey kan oo kale annaguna waxa weeyaan konton kun baan qaadi karnaa waan dayactiri karnaa maraakiib konton kun oo tan ah marka waa fursad wanaagsan geerishii maraakiibta wey ah maalgelin baan samaynay oo boqol kiiba boqolna ay leedahay dowladda jibuuti great horn investment holding ayaa le bahalka maxay markabkan dayactirka maraakiibta shan labaatan engineers ayaan diranay waa soo tababartay intaa inta ka badan waxaan la shaqaynay leagaan la shaqaynay dadka jaamacadda jibuuti ayaan la shaqaynay dadkii laxaamadda garanayey dadkii mataqaanaa garanayey tooliyaga ahaa mekaniga electrotechnicianka ahaa gebi waa noo diyaar intaanan gelin mashruucaan kan oo kale ah horta waxaan bilownaa dadka inaan dhisno
markabkan cusub ee sida gaarka u qaabilsan farsamada daayactirka maraakiibta ayaa door wax ku oola ka qaadan doona howlaha adeegyada farsame badaha gaar ahaan jiidda badda cas iyo goobta baabalmandeb ee jamhuuriyadda jabuuti ay dhinaca ku hayso oo ah marin xeebeedka ugu adeegsiga badan qaybaha ganacsiga gaadiidka caalamiga ee badaha rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti